fanaanka soomaaliyeed xasan nuur sayid oo loo yaqaano ar maanta iyo kooxdiisa la yidhaahda the arban nomads ayaa la filayay in toddobaadkan ay bandhig faneedyo toosa iyo siminaaro ay kaga qayb galaan gobolka minnesota ee dalkan maraykanka laakiin waxaasoo dhan waa la baajiyey kadib markii fanaanka ay ka soo daahday fiisihii uu maraykanka kusoo geli lahaa kooxdan oo ka kooban shan qof oo ar oo keliya uu soomaali iyo muslimba ka yahay ayay afartii kale heleen fiisayaashoodii laakiin isaga laga haystay muddo badan taana ay keentay in ay baajiyaan safarkoodii maadaama uu yahay hogaamiyaha kooxda wariyaheena maxamed colaad xasan ayaa fanaanka ka waraystay kabaaqashada bandhiga minnesota
waxaa dibudhaca u keenay waxa weeye aniga oo fiisadii maraykanka laygu xanibay maanta welibana waxay ahayd inaan joogo anigii kooxdeed inaan joogno gobolka minnesota ee cariga maraykanka welina waxaan joogaa london waanan baaqanay barnaamijyadiina loogu talagalay inaan ka qayb galana kulli waa la waa la cancel gareeyey maxaa keena marka inaad dib u dhacdo waxa keenay in aniga fiisadii laygu xanibay aniga oo oo wata basaboor ingiriis ah kooxdaydana intooda badan ay yihiin ajnabi anigu baa ka soomaaliya kana ah mataqaanaa muslim iyaga waa la siiyey laakiin aniga fiisadii weli waa laygu xanibay iyaga si degdegaa loo siiyey tanna kolley waa dhibaatada maanta ka jirta dadka raba inay maraykanka buuqdaan waxaana maadaama ay ummadda soomaaliyeed ama dalka soomaaliya lagu daray lix toddoba wadan oo kale oo oo fiisooyinka aanu ku jirin marka xataa haddaad wadatid basaboor ama sharci kale weligaa waxaa lagu mataqaana waxaa lagula dhaqmayaa qof soomaaliya horena waxaanu idhi ama basaboor ingiriis wado ama sharciya maraykan wado kolley kulliga kulli mar kasta waxaad ahaan doontaa soomaaliya waa gartay wa waxa ugu weyne qofka aan ka zuulayn soomaalinimada iyo muslimnimada haddii maaragtay soomaaliya u dhashay waa gartay ar xafladda aad qaban lahayd iyo baaqashadan ku timid iyo maaragtay saameynta ay ku yeelanayso kooxdaada haddaad noo faahfaahiso iyadana barnaamij wuxuu ahaa wakti dheer la diyaarinayey oo mataqaanaa kharash badan iyo iyo fikrad badan iyo de mataqaanaa awood badan ay gashay oo xataa sanad baa la la balaangaraynayey dhowr iyo toban barnaamij bay ahayd inaan ka qayb galno oo ummadda soomaaliyeed ee minnesota degan iyo ummadda ay la degaan aanu soo bandhigi lahayn maantana wixii o dhan waxay noqotay dee kakac bay noqotay kakacdaana waxaan keenay waxa weeye cunsurinimada ay ku dhaqmayso maanta dawladda maraykanka waxaa haddana aan rabaa inaan halkan ka dhaliilo dawladda soomaaliya oo mar dhaweyd joogtay wadanka maraykanka oo aanan arrintan ka hadal maanta anigu banaan baan ahay barnaamij jir baan u socday laakiin arrintan waxay saameynaysaa ummad badan oo soomaaliyeed oo ama de dad waaweyn oo liita marka waxaan aada uga xumahay inaanay inaanay dawladda soomaaliyeed markii daweyda tagtay maraykanka aanay ka hadal
waa gartay marka waxaad leedahay waxaa laigu sameeyey cunsuriyad oo waxa keliya aan tuhmayaa oo fiisaygii dib usoo dhigtay mar haddaan laba jeer hore maraykanka u imid barnaamijyo ku qabtay markan saddexaadna ciladani qabsatay waxa keliya tuhmaysa waa cunsuriyad lagugu sameeyey iyo barnaamijkii xayraadda madaxweynaha maraykanka kusoo roga dalalka a cunsurnimadu way iska caddahay waayo aniga oo kamid a shan qof oo kulligay basabooro mataqaanaa wadana wada european ah ayaa aniga layga socday aniguna waxaan ahay qofka keliya ee soomaaliga ah taasna way waa arrin iska cad weeye cunsurnimada in halkaas ka jirto laakiin ummadaha kale imika tusaale haddaan ku siiyo listigan waxaa ku jiri jiray dawladda suudaan dawladda suudaan arrintan way ka hadashay listigii waa laga saaray waxaan aada uga xumahay inaanay dawladda soomaali weli arrintan ka hadan sidaan horena u sheegay dhibaatadani waxay saameynaysaa ummad badan oo soomaaliya
kaasi waxa uu ahaa fanaanka xasan nuur sayid oo loo yaqaano ar maanta oo v c oo kasoo daahay darteed uga baaqday bandhig uu ku qaban lahaa magaalada minneabolis ee dalkan maraykanka waxa uu khadka taleefonka ugu warramayey wariyaheena maxamed colaad xasan